maanta oo kale kowda bisha lixaad ee juun waxaa loo dabaaldegaa maalinta caalamiga ee waalidka global day of parentis waa maalin ay qaramada midoobay ku dhawaaqday sanadkii labada kun labaiyo tobankii si ay dunida u qirto loona qadariyo kaalinta muhiimka ah ee waalidiintu ay ka qaataan nolosha ubadka bulshada iyo horumarka jiilka cusub maalintan waxay inoo xusuusinaysaa waalidiinta oo ah tiirarka ugu adag ee nolosha qoyska iyaga ayaana barbaariyey na hagay na difaacay qaramada midoobay waxay leedahay waalidiintu waa tiir dhexaadka horumarka bulshada waalidiintu waxay caruurta siiyaan jacayl hagitaan iyo akhlaaq taasoo aasaas u ah nolosha waalidka soomaaliyeed waa tiirka qoyska iyo bulshada iyaga ayaa inta badan mas-uul ka ah korinta ubadka ilaalinta dhaqanka iyo xajinta qiyamka islaamka waxaa muhiim ah inaan ilaalinno oo aan u abaalgudno waalidka soomaaliyeed waa ilayska nolosha qoyska isagaana u taagan macallin ilaaliye hagayaal iyo mararka qaar buuxiya doorkii dowladda hooyadu waa udubdhexaadka nolosha qoyska waxay qaadaa mas-uuliyadda korinta barbaarinta iyo xanaanaynta ubadka aabbuhu wuxuu inta badan qaadaa mas-uuliyadda dhaqaalaha ammaanka iyo magac dhowrka qoyska sheekh cabdiraxmaan yuusuf cali oo ka mid ah culimaauddiinka jowhar waxa uu faahfaahin ka bixiyey mudnaanta uu islaamku siiyey waalidka wuxuu leeya allah subxana watacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabuda subxaana watacaala waxbana ha ula wadaajina wa bilwaalideyn ixsaanan lamada waalidna u ixsaan sameeya ilaa aayaddaas ay xuquuq tobana ka tiriso loo yaqaano aayatu xuquuq alcashara sidoo kale suurat alisraa allah wuxuu ku lehy subxana watacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyn ixsaana allah subxana watacaala waxau xakumay inaa asaga mooga cid kale aadan caabudina lamada waalidna aada u ixsaan samaysaan labada waalid in loo samafalo loo ixsaan sameeyo waa waajib waxaana ka dhalanaysa haddii la waayo khatar weynaa ka dhalanaysa allah subxaana watacaala isla aayadkaas aakhirka wuxuu ku leeyahay ima yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa ow kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima lamada waalid ama midkoor hadduu agtaada ku weynaado ha u dhihin qowl xun iyo macnaa wax quluubtoora murjiya ha u dhihin u dhinac jilcanaaw u raarici dhinacaaga jinacsan qowl wanaagsan u dheh raxmadna u muuji si iyakuba intaa yareed kugu soo naxariisteen adoo yar oo waxba iskugu oolin meel lagaa jiro meel kale kala garan karin ay kugu soo samafaleen cabdikariin cabdulle colow oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ayaa ka sheekeeyey kaalinta ay waalidiintiisa ka qaateen noloshiisa wallaahu waxaan is leeyahay taas way caddahay oo marka ugu horreysaba waalidka haddii asaga aas jiri lahayn anina ma jiri lahayn oo aas-aaska hore oo abuurka eba oo ayaa waxay ka bilaabataaba inaan aniga ahaado ilaahay ihaysiya ayaga ka bilaabata midda labaad qof aanan waalid lahayn oo waalid barbaarinin uusan korinin qof ma noqonaya marka waxaan is leeyahay nimaan waalid la-aan waa jiritaan laan waalidku waa muhiim wuxuuna ahmiyad u leeyahay caruurta koritaankooda dhaqankooda guusha mustaqbalkooda maadaama ay doorkaas iyo kuwa ka badan ay hayaan waalidiinta waa muhiim in kor loo qaado nolosha waalidiinta soomaaliyeed sida ay sheegtay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe marwa faaduma cadow sangaab marka hore oo adiga wixii lagaa soo maray waad dareemi kartaa qof kasta oo maxay aheyd la dhalay wuu dareemi karaa waalidka xaquuqda uu ku leeyahay marka dadkan maxay aheeday soomaalida waalidkooda waxaan ku iri inay baarinimo sameeyaan oo ay mataqaanaaye ay u dhaganuglaadaan waalidiintu waxay door muhiim ah ay ku leeyihiin dhismaha joogtaynta iyo horumarinta dowladnimada waxaa jirta xigmad dhehaysa qoys wanaagsan wuxuu dhisaa bulsho wanaagsan bulsho wanaagsanna waxay dhistaa dowlad wanaagsan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle marwa iqra cumar maxamed ayaa sheegtay in waalidiintu ay qayb ka yihiin dib u dhiska dowladnimada iyo horumarka dalka ayna mudan yihiin in lagu dadaalo ka warqabkooda loona muujiyo taageero ballaaran waalidka maxawaaye oo qeyb weyn ka qaadanaa dib u dhiska ama dowladdu dib u dhiska qeyb ka qaadanaa in la helo marka ixtiraam ama daryeel waalidka waxay awood siinaysaa dowladii bcos bulsho iyo bulsho markii lalahaayo waxaa k waxaa imaanay waalida imaanayo waxaa imaanaysa caruura imaanaysa waxaa imaanaya haweena imaanaya marka in las ixtiraamo oo la daryeelo waalidka dhalinyaradu waa inay waalidkooda ay ku abaalmariyaan naxariis taageero iyo duco joogto ah waalidku ma aha oo keliya dad ku dhalay waa tilmaamta ugu horreysa ee noloshaada waana hagaha ugu dhow ee aada nolosha la wadaagto soomaaliya haddii ay rabto horumar waa inay ilaalisaa waalidiinteeda